bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu dhugunsudayaal duhur faylaha ka dhowaada qodobada warkaana doornamoonka door korona ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal al-shabaab oo warha ku saartii qaraxii ismiidaamintahay ee ku dhihi isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho faahfaahin yalokuhelaha iyo weerarkii ismiidaamintahay ee lalbeergsadii korneyl farxaan qaroole iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ku warbiyey kulamadii isla qaadayay hogaamiyaha jubbaland shacabka magaalada muqdisho oo wajahaya sicirbarar xoogan oo dhanag raashinka ee dowladda iyo ganacsatada dowladda yaanka baaqan iyo ganacsatada intarnetada si olkuga badan qaar kumida ganacsatada magaalada muqdisho gaar ahaan hangado jaadka oo ka obaaday shakhsiyaad sheegay in jaadka ka dhibaateeyay dadka jaadkaasi gadow madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle wufdole dareere oo deri degmada buula burde ee gobolka hiiraan qaramada midoobay oo sii kordhayday la dagaalamowka ayayaanka soomaaliya akhbaraadka banaankana dhegaystayaal welibankadoor korona ruwanda oo ciidaman dartii waqooyiga mosambiik iyo dowladda hayti oo dalalka maraykanka iyo qaramada midoobay ku codsatay in ciidamo badan la hadeersii dalasho duhur fayle dhegaystayaal weliba waa duhurnimo sabte u taariikhda miilaadiga weliba ayay ka beegantaa tumanka bili toddobaad sannadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasi weliba hana qodobadii warkaana duhurnimonka door koronaya haddana ka dhawada dhugunsudayaal warkii duhurnimo faahfaahsan duhur fayla dhegaystayaal taliska ciidanka booliska taliska ciidanka booliska soomaaliya weliba uusa ku hadalay weerarkii uuse ka badbaadiyey taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir korneyl farxaan qaroole qoraal ha ku bahi taliska booliska soomaaliya weliba laka sheegay in qaraxaasay ka badbaadi taliyaha balse khasaare shalgeediisan hadeeri dad shacabe iyo dhismooyinkayaali isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho qoraalka taliska weliba la keenay weerarkii argagixisadahaaye ee lahamaleegi weliba lala damacsanaaye in taliyaha laka dhibaataya laakiin taliyaha nibado qaba walna madeerna laakiin weliba khasaaro ba'an hadeeray goobihii ganacsiga kiyaali isgoyska iyo dad shacab oo walban galabsana iyo saraak iyo ciidamo ku tirsan dowladda qaarna dhaawa hadeeri qaarna dhamadii oo ilaalo ku haya taliyaha dhinaca kale dad goobjoogyaal oo ku sugnay goobta qaraxa kadhiya yala hadali idaa yala hadali warbaahinta iyo ona ku warbiya qaraxa goobta ku dhiya iyo wala ilyo ka arageen
new waxa ay dadka dhibaatada ku qabaan waxaa ka mid ah sida burka iyo bariiska iyo muqaada mala joogin dukaankan mala joogin meesha muqaada waxaa dhaa saddex wiila ku jirta saddex wiila ku dhimata muqaada saas waay
meesha noo sheegtiin goob ee maqaayada ee xilligaas ayaa ku sugnaa
muqaada saddex wiila joogta hadlahay muqaada habeenkii la shidaana maalintii ma la shido wiilal alaab dhaqaay waxaasa joogin hadlahay saddex qof eh dukaankan qof jooga malaha wiilka dukaanka lahaa waa ka maqnaa
ma jirtaa wax adi aad aragtay khasaare dhimashadii dhaawacinta wax adaa aragta ma jirtaa saddex wiil dhintaa arkaan iyo naag iyo waxaas baa arka waxyarna xasan xuseen jimcaale waxaan ahay daba mooto wadaan ahay waxaan goobjoog ahay oon meesha aan arkayey marka isgoyska banaadir aan dhaafay oon dad aan bukaana waxaan u waday saamadiin u waday intaa markaan soo gooyey isgoyska aan soo gooyey ayaa waxaa dhacday intaana gaalin meesha ciidan intaana gaalin ayaa waxaa dhacay qarax qaraxaasna oo waa qarax zaa'id ah micnaha intaan xataa mootada xataa waa waxayla noqotay way geggilatay waan istaagay waa waxaan geeyey dadkii aan wadaan istaagka aan geeyey waa soo laabtay yar aan aqaano mooto wado oo qof waday ayaa meeshaa ku dhintay oo waxyaal ku gaartay dhimashadan arkay aniga waa sideed qofood dhaawacana waa lix qofood intaan laga hor keenay oo meesha aan joogay mootooyinka meesha ku burburane waxaa waad sideed ilaa iyo lix mooto ani mooto isbishale ila socotay oo iga gadaaleyday oo wax yar jaam gashay aan ka horey wiilkii wata wuu ku dhintay allah u naxariisto marka waxaan leenahay gaarigii oo burburana waa kana gadashii oo yaala gaarigii ani ma arakin laakiin sida aan qiyaasayo oon dila waa saaruf sida aan qiyaasayo laakiin ani ma arakin waxaan leeyahay dadkii ku dhintay oo ku waxyeelooba allah u naxariisto dadkii dhaawacane allah bogsiiyo dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa welibaa dhabarkan ridatay mas-uuliyadda qaraxii ismiidaamintahay ee hiraamnimaadan ku dhiya isgoyska banaadir olol beegsaday koronyo isla dareertay taliyaha qeybta booliska gobolka banaadir farxan qaroole al-shabaab weliba ay sheegatay in bartilmaameedka weerarkaasi uu sahaaya taliya farxaan balse ka badbaadi sidii oo sheegeen sidoo kale al-shabaab weliba ay sheegtay in qaraxaasi ay ka dili ilaa afar ku tirsan ciidamada dowladda saasilimada ee ka dhaawacday ilaa shankala sidii ay xaqiijida oo ilaalan hay taliyaha oo qoraalshi oo ka sheegeen markii lahaa kutaaba sheegashada al-shabaab khasaaraha rasmiga ee goobta weliba laa ku waramahayantioo diran ilaa siyeed qof oo meelo ka amuudiyey tuban kalena goobta dhaaway shalgidiisan handeeri oo dad shacbeen badana iyo ilaalada taliyaha taliska booliska soomaaliya iyo dhiniga kiisha qoraalha ka sheegay in taliyaha uusa badbaadi muddooyinkii inta dambeeya weliba caasimadda ku dhaayay falal lidkay ammaanka caasimadda haanase uniska jara qaraxya dalal qorashaysan iyo intaba dhacdooyinku dhinaga amni darade weliba hakabeegamaa sayado dowladda federaalka soomaaliya iyo guud ahaan dalkalanka diyaar garoobahaya doorasho dadban oo ku dhii doonta deegaanada dalka soomaaliya meelo kumade ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba magaalada kismaayo ee xarunto gobolka jubbada hoose kula kulmay bulshada shalgadiisan ee meela madaxweyne axmed midoobe iyo shacabka jubbaland welibaan kama hadnagay hadhowyo kiifayla kismaayo ay ka sameeyeen safarka kismaayo weliba bilowngaya safar aan ka seeda doona goobaha doorashooyinku ku dhiyaayaan ee dowlad goboleedyada saasayna weliba hadalshay keenay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo geeklaha kasagootiya magaalada kismaayo runtii maanta waa maalin farxad ayay ii tahay waxaa soo gebagaboobay booqashadii aan ku joogay magaalo madaxda kumeelgaarka ee jubbaland kismaayo safarkan waxa uu ka mid yahay safarada gogol xaarka u ah ee aan ku kala bixinayo dhammaan goobaha ay ka dhacayso doorashooyinka oo ay maanta ugu horrayso kismaayo isla maantana ay ku xigto garbaharey kadibna aan u sii gudbi doono baydhaba iyo baraawe jowhar beledweyne dhuusamareeb gaalkacyo garoowe boosaaso safarkayga waa safar ku wajahan inaan u kuur galo soo indhaindheeyo goobaha doorashooyinka ka dhacayaan dadka qaabilaya doorashooyinka shacbi weynaha ku nool magaalooyinka ay doorashooyinka ka dhacayaan amnigooda ayuu quseeyaa safarkay runtii haddaan dib ugu noqdo safarkan aan ku imid magaalada madaxda kumeel gaarka ee jubbaland kismaayo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne adiga iyo bulshada jubbaland gaar ahaan bulshada ku nool kismaayo oo si diiran walaaltanimo saaxiibtinimo soomaalinimo ku dheehan tahay iigu soo dhoweeyey magaaladan kismaayo halkan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dhammaan odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirada iyo xildhibaanadii aan kula kulmay halkan kismaayo shirkii golaha wasiirrada aan ka qayb qaatay ururadii haweenka xildhibaanadii iyo wasiirradii haweenka ee jubbaland dhammaantood waan u mahad celinayaa sida wanaagsan ay ii siiyeen warbixin ta guud iyo midda gaarka ah ee jubbaland ra-iisul wasaaraha iyo maalmogilaha dhaafi isugu sugnaya magaalada kismaayo weliba kulamo shalgidaysan la qaaday dhiniyada qusayta doorashooyinka iyo odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo madaxda maamul goboleedka jubbaland dhinaca kale taliska booliska soomaaliya weliba ku hadalay khasaaraha guud ee ku dhaladay weerarkii ismiidaamintahay ee ka badbaadiyay taliya farxaan qaroole ee kudhiya isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya sadiiq aadan duudishe ee warbaahinta hadal hadal isoona ku warbiye khasaaraha rasmiga ee goobta
maantay tobankii julaay abaankii subaxnimo ayaa qolyaha argagixisada ahaa ee hore u caanaystay daadinta dhiigga iyo nafta maalka ummadda soomaaliyeed waxay qarax ay ka soo xireen baabuur ee ku soo rareen la beegteen taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir ee qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo marayey ee waddada ka leexata isgoyska banaadir ee aadda istaal madiino ilaa filla baydhaba xaggeeda ee meeshaan hadda taagannahay ujeedka argagixisadu wuxuu ahaa inay bannaystaan nafta taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale ee soomaaliyeed ee goobta ku sugnaa ama meesha marayey qaraxa argixisadu ay la beegsatay ilaahay xamdigiis taliyuhu wuu ka badbaaday waluu ii jiray khasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama maraya waddada khasaare wuxuu ku sugan yahay khasaaraha ayaa soo gaaray dadka shacabka ahaa goobta ku sugnaa khasaaraha ayaa isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxaas argixisadu ay soo maleegeen wallow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo laakiin uu jiro khasaare dad shacaba soo gaareen inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa afar dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa sagaal qof oo ah u badan dadkii goobta marayey mana jiraan wax khasaare intaa ka badan oo oo qaraxu uu reebay argagixisada waxaan leenahay hore ayaad u bandhaysateen naftii maalka iyo dhiigga ummadda soomaaliyeed dee mar aan ilaahay hadduu yidhaahdo cadaaladda ayaa laidin horkeeni doona waa laidinkula xisaabtami doonaa ee mana qalqal gelin doonto mana hor istaagi karto shaqooyinka ummadda loo hayey in argagixisadu ay qof iyo laba nagamada bartilmaameedsadaan ma hor istaagi doonto shaqooyinka ummadda loo hayo iyo xasilinta amniga geyiga soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda horena maahan markii koowaad ay saan oo kale dad maaraysadaan laakiin argixisadu wax intaa ka badan ay samayn karaan ma jiro inay hadba qof gaadaan
shacabka magaalada muqdisho iyo weliba wajahayana sicir bar xoogan dowladda iyo ganacsatada welima ku hadalna qiimo korarka kokooy raashinka shalgadiisan ee dadka isticmaalo qaar kumid ee dadka shacabka yaa la hadal warbaahinta iyo dadka ganacsatada iyo oona korbiya xaaladan caasimadda ha wajahday new waxa ay dadka dhibaatada ku qabaan waxaa ka mid ah sida burka iyo bariiska iyo sokorta iyo saliidda waa inta cuntul daruuriga ah oo maalinlaha la isticmaalo waa inta hadda oo aad oo culays u ah aan isleenahay intaas waaye oo sicirkooda aad u qaalisan yahay intaasna insha allah waxaan ilaahay ka baryanaa inay ilaahay hoos noogu soo dhigo si dadka u sinaadaan shacabka dhammaantood ay u sinaadaan oo nin walba wax u gadan karo talinaha saliidda mar hadda wuxuu gaaray usbuuciyada haddaan soo dhaafayna soddon iyo sagaal doolar uu gaaray xadadan oo hadda xilligan la joogana wuxuu marayaa soddon iyo lix doolar iyo soddon iyo shan doolar waxaa la kala siisanayaa soddon iyo shan soddon iyo lix xilligii hore waxaa la gedi jiray shan iyo toban doolar iyo bar lix iyo toban doolar uu ahaa laakiin hadda maantadan xilligan hadda la joogo sicirkii shalay iyo sicirka hadda oo maalidhooda ku socday iyo kan hadda socdo xoogoo waxaad moodaa inuu u noqonayo dib horta dhibaatada saa'id saa'id ay u jirtaa waxaa jira qaymo korar waxaa jira cunuqabateen waxaa jira caburis waxaa jira waxyaalo badan oon hore loo arki jirin oo xataa yacni afar sanoo lasoo dhaafay xataa afar sano oo muddo hadda laga joogo waddanka halcaddahu qabsan yahay waxaa nahayso cunuqabateen aan caadi haynin xow ahaaye waxaa kaloo nahayso shacabka in loo daran yahay oo hadda meel kasta lagu waxaynaayo gaari jaqafa haddaa wadato dadkii maskiinta ahaaye oo ewel oo liitay yacni xow ahaaye cagabarar cagabarar inay u dhintaanaaba soo dhowbe oo wallaahiya oo xamar ay ugu dhintaanba hadda afar boqol shan boqoloo doolar xataa kuma aado yacni waddanka halcaddahu qabsan yahay laakiin meel uu ka qabsan yahay halcaddaha ma naqaano ununka yacni shacabka shacabka ah waxaa eh shacab dhinta ahba oo damiirta ka dhinta ah horta cuntadii waa qaali cid kacaysa male waxaa la xihay wadayaashii waa la xihay haddana qof kasta oo soomaaliya shakhsi kastaoo soomaaliyana yacni wuxuu sidaa horta kan hortaada ha dhinto oo wax shacabkii aaba ee shacab damiirta ka dhinta ah
dhinaca kalena qaar kumid ah dadka gadow jaadka iyo weliba ka obaadahaana in jaadka la kusheeno etoobiya shakhsiyaad gaara lan gacan geliyey islamarkaana sadiifadow dadka jaadka gadow kuweeladahayaan dadkaas yaa la hadlay warbaahinta welibana codsin dirana dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya
qaar ka mida ganacsatada iibisa qaadka haya ay cabasho ka muujiyeen qaadka kanta islamarkaana ayaa shilin iyo kumitaan kama soo baxo soddon doolar baan kaa rabnaa labaatan iyo lix baan kaa rabnaa annagu waa dhibannaha dawlad hadday jirto hadday soomaalinimo jirto nimankaa jaadka keensadaaanaad ka qabto midda labaad annagu waxa way dad masaakiinaanna hadda halis waxaan ugu jirnaa inaannu isboosiyadii aan lahayn aan xaraashno waxba ma haysanno wax naga qabanaya male labada waraaqoodoo soo baxda laba laba shirkadood baa la siiyey labadii baalaya ku shaqa taga dadkiina waxay ku gumo- waa gumownay waa gumownay gaajaan meesha ugu dhimannay dhibaataa ugu dhimannay soomaali haddaan nahay nala ka qabto nimankan waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka soomaaliya ra'iisul wasaaraha ummadda islaamka oo dhan waxaan u sheegaynaa in dadkan muqdisho lagu hayo dhac iyo boob kadibna markii ay ay dhacday in nimanka iska lahaa qaadka teleefanadooda ay xirteen oo saddex nin ay keliyaha waaye saddex nin oo keliya saddex nin waaye waxaad qaadka lihii iska leh kuwa kale magac ku yaal waaye saddexda qafoodna dadka waa yasayaan qaadkooda uma imaadaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha intii naxda oo naxariisata waxaan ka codsanaynaa in arrintan lasoo faragashto lasoo faragashto dad huteello ku xiran oo hoygu huteello u yahay ayaa afar majood wax kasta beec u soo goynaya beecaasaan kaa rabaa war ka noqosho ma leh ka laabasho ma leh wixii qaad kale ay arki maysid wuxuunbay soo dirayaan say waxay leeyihiin lacagtaasaan kaa rabaa hadduu dhiman yahay lagaala hadlay hadduu geeda yahay lagaala hadlay hadduu khasaaraan lagaala hadlay beeca baa la soo jarayaa bakshad baa lagu soo jarayaa bakshadaas wixii aan kagu soo jaray idii baa ku hor taalla
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wafduusa la dareere weliba wadirana degmada buulaburde ee gobolka hiiraan saciid maxamed nuur iyo faahfaahinta warkuun infiiriya wafdah uso hogaamiya uu madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle yuusuf axmed xaqire yuusuf dabageed oo qayb ku ayah gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan yooybayo deerana degmada buula burde meelaas oo si weyn lahan ka dhawaay wafdaga oo markii hore ku tabi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan yooyba garoonka diyaaradaha degmada buula burdeha ka dhawaayay maamulka degmada taliyaha qaybta labaad iyo toddobaad ee ciidanka hooga dalka iyo qaybaha shalgadiisan ee bulshada degmadaasi ujeedka socdaalka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wayba halla ka sheegay xarag jarka taliska qaybta labaad iyo toddobaad oo degmada buula burde kadaha furu doona kaas oo dhowaan meelala ku dhisi maalmo kooban ayaa ku sugnaado doona madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle yuusuf axmed xagar yuusuf dabageed degmada buula burde usuga oo intaasay kudib ansii gudubi doona magaalada muqdisho ee caasimada dalka dhinaga kale wararka una helhayna iyo wayba yoo sheegahayna in gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan usuuna degmada buula burde un kusii baxo doona degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan oo usanseena tan iyo markii gudoomiyaha gobolka hiiraan lahaan magacaawi ciidan mahadsin saciid oo faahfaahinta warkaasi hanin koobay meelo warkaasi dhegeystayaal siinku ku yahay duhurnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka dowladda ruwanda way weliba ay bilowtay in ciidamo deerow ilaa kun askari iyo jeyta dalka mosambiq oo ku qeyb qaada dagaal kala kala jara kooxaha rabshada kuwada ee dalkaasi gaar ahaan waqooyiga kabadolga dirista ciidamadan iyo waliba kooxda kureed markibili lahdhaafi wadamadaasi ay ku buhubeen urur goboleedka afrikada koonfureed oo markii magaasha lahaa gabileerow s a d c ciidamadan iyo waliba markaasay landiray mosambiq si uun ka caabiyaan ciidamada dagaal kale kala jara askar ku tirsan ciidamada ruwanda oo qeyban ku hayna ururkaas yalla barbar dagaalamahaya ciidamada mosambiq oo wada howlgal ku dhange maleeshiyadaasi oo dhibaatada ka hayta gobolkaas ee saliidaka badan kooxaha iyo waliba iyo xiriir faylilayna ururweynaha alqaacida ee daacish waliba ee sanadihii inkada dambeeyay dhibaatooyin shalgidiisiin oo ku wadana gobolkaasi qaramada midoobay waliba ay sheegtay in kooxdaasi ay dileen dad deerow ilaa saddex eh, kun qofood saaslimada iyo barakiciyeen ilaa siyeed boqol oo kun oo qofood oo iska jar hanraab waayeel iyo owlaadba dowladda hayti iyo weliba jamaacadii cod ka codsatay qaramada midoobay iyo maraykanka in ciidamo lahandara ee dalashada si uun ka caabiyaan sagooka ammaanka guud ee goobaha muhiimka ee sida diyaardegeenka dalka iyo dekadda caalamiga ee dalkaas kuriyad shilqoor lakadeli madaxweynihii dalkaasi xukumaaya muddo saraakiisha amniga weliba oo sheegana in madaxweynaha dalkaasi hamiinkii arbaadaha ay tiiliyo dilaan kooxo hubaysan oo maqaasha oo kasafeyan calooshi oon shaqaystayaal ajaaniibe ee dilka madaxweynaha iyo weliba lako di- dilka madaxweynaha iyo weliba laku absi qabe in dalka uusa sii gala qalalaasataasi kusi weyn maadaama dalkaasi uu dal faqri eh la wajahayo xaalad dhiniga iyo ee colaadaad islamarkaana dalka qalalaasa siyaasadeed gala koro burcad iyo dhinig iyo faafitaanka cudurka covid nneteen oo sii baaha wasiirka doorashooyinka dalkaas iyo weliba sheegay in ra-iisul wasaaraha kumeergaarka dalka haiti uuse gudbiye codkii qaramada midoobay iyo dowladda maraykanka maalin dhaweedna la hadlay xoqeyaha guud ee qaramada xoqeyaha ee arrimaha dibadda ee maraykanka waana kula hadlay khadka taleefonka islamarkaana isdhaafseen xaaladda dhabta ee wadankaas kooxdii dili madaxweynaha haiti weliba lakishay ilaa tobiyo li qof oo dantiyo haayeen sidii oo xaqiijeen saraakiisha militariga dowladdaas ee lama kumide wal dili welibana dilay ciidamada ammaanka saasnimada weliba laha ku waramaha in lama kumida in colombiya ee lama kumidana maraykan in ha ku jidan laakiin dalkaasi tumitoo qof iyo dilka madaxweynaha ilaa hadda dowladda gacantanka dhigtay warkii dhegeystayaalisan kula dareertanta hornamaadan raadiyo baydhawantan inkeegintan u kulmaan warku warlamada ammaanaalla warkaana qofkii dhaafa waliba reedanka daalada kore bog internetkanu kalena raadiyo baydhaba dodneed isiina ka mahadsantiin dhegeystayaal dhegeysadoo ku warkaana duhurnimo